soomaaliyeed horta shaki weyn ay qabaan oo doorashada guddigan kaliya maahana qaabka doorashada loo gelayo muxua waktiga doorashada dadka maamulaya dadka gelaya doorashada waxaasoo dhan ma cadda waxaasoo dhanna shaki bay ka qabaan laakiin anigu waxaan dhihi lahaa waxa waaye guddigana markii la weydiiyey way sheegeen waxay yidhaahdeen arrintan hadda wax lagu wadaayo waa go-aan siyaasadeed go-aan siyaasadeed ayaa wax lagu wadaa taa macnaheedu waxa waaye haddii la fasiro waxa weeyaan sharciyadii iyo waxyaabihii waxa weeyaan hadda waa la iskala baxay banaanka ayaanu ku ku maxuu aha doorasho ku gelaynaa marka iyaguna eedaasi ma laha dabcan waxaa iskale ciddii magacawday oo hawsha u dhiibtay oo sharciyadii iyadu maaragtay dhinaceeda martay ayaa ayaa xilkaas iskale dadkani waa dad farsamo yaqaana farsamadooduna waxa weeyaan wakti bay qabsadeen marka waktigoodii in la sugo oo lagu taageero ayay aniga ila tahay haddii waktiga uu ku filaan waayo dabcan de markaas iyaga